subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simba waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka ayaa shir deg dega isugu yeeray madaxda maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka kaasoo ka dhici doona magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug dowladda soomaaliya ayaa lagu eeday inay qaadayso mas-uuliyadda dib udhaca ku yimid doorashooyinka dalka midowda murashaxiinta iyo maamulada qaar ayaa lagu dhaliilay inay ka qayb yihiin dibudhaca doorashooyinka soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa laga dalbaday inay gacanta ku soo dhigto hogaamiyaha maamulka jubbaland ee xubnuhu daacada u ah qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka ayaa eedeymo kala duwan u jeediyey hogaamiyaasha jubbaland iyo puntland fabqayno dheeraada ayaa ka soo baxaya duqayn ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka bakool oo ay dhowaan go'doon geliyeen al-shabaab maamulka hirshabeelle ayaa wada cabburin ay ku hayaan shacabka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kacdoonka gobolka hiiraan ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhannaha maamulka hiirshabeelle kadib shacab laga afduubtay gudaha magaalada beledweyne labaatan qof ayaa ku dhimatay halka tiro kalena intaas ka badan ay ku dhaawacmeen kadib qarax ka dhacay dalka ciraaqa iyo haweenay u dhalatay jabaan oo xabsiga loo taxaabay kadib markii sida la sheegay ay hooyadeed oo dhowr sana mayd ahayd guri ku haysatay waa subaxnimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay soddon iyo kowda bisha koowaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga ugu dooroon iminkana iyagii oo fidsan madaxweynaha dalka ayaa shir deg dega isugu yeeray madaxda maamulada xubnaha ka ah dowladda federaalka kaasi oo ka dhici doona magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku tixgelinayo xaaladda siyaasadeed iyo mid amniya dalka iyo baahida loo qabo in la gudagalo qabsoomidda doorashada lagu heshiiyey waxa uu soo saaray go-aanadani madaxweynuhu wuxuu shir deg dega isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo weliba gobolka banaadir shirka wadatashiga ee madaxda madaxweynuhu isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada waxaa saldhig u ah af toddobiyo tobankii sebteembar ee laga gaaray hanaanka doorashooyinka ee meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya shirkaasi oo la sheegay inuu ka dhici doono magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug xilli la sheegay in shirkaasi uu kowda febraayo halkaasi ka furmi doono madaxweynuhu isagoo qaadaya waajibaadka dastuuriga wuxuu shanta bisha febraayo laba kun labaatan iyo kow shir deg dega isugu yeeraya xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya si ay uga warbixiyaan ama warbixin buuxda uga siiyaan xaaladda guud ee dalka iyo gaar ahaan doorashooyinka dalka dhinaca kale beesha caalamka ah ayee qaramada midoobay ee soomaaliya aada waxay usoo dhaweysay shirka madaxweynuhu maxamed cabdulaahi farmaajo uu isugu yeeray dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee magaalada dhuusmareeb ee caasimada maamulka galmudug waxayna boorinayaan hogaamiyaasha soomaaliya inay heshiiyaan iskuna tulaasulgaaraan si deg dega loo fuliyo nooca doorasho ee toddobiyo tobankii sebtembar si loo fuliyo waxaa weli taagan khilaafka xoogan ee u dhexeeya madowda musharaxiinta iyo weliba mucaaradka dowladda dhexe iyo weliba dowladda dhexe soomaaliya kaasi oo ku aadan hanaanka qabsoomidda doorashooyinka dalka dowladda soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay qaadayso mas-uuliyad walba oo ku timaada dibdhac ku yimid doorashooyinka dalka dhinaca kalena midowda musharaxiinta iyo maamulada qaar waxaa si aada loogu dhaliilay inay ka qeyb yihiin dib u dhaca doorashooyinka soomaaliya waxaa haatan muuqato saansaan uu dib u dhac ugu imaanaya doorashooyinka dalka kaasoo la filaya in dibdhac xoogan uu ku yimaado doorashooyinka dalka xilli madaxweyne farmaajo lagu dhaliilayo inuu sameynayo muddo kororsi oo aan lix bil ka hor uu sheegay in uu saasaantiisana ay ka dareemayeen siyaasiyiinta u nugul leh siyaasadda dalka cismaan dheere wasiirkii hore wasaaradda waa wasiirkii hore dib heshiisiinta maamulka galmudug oo la hadlay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaa waxaa horeyn eedeemo kala duwan usoo jeediyay dowladda dhexe ee soomaaliya taasoo ku dhaliilay inay ka qayb yihiin dib u dhaca doorashooyinka dalka doorashada kolley waxaa lagu jiraa waqtiyadii gabagabadaheeda lagu jiraa oo ay tahay macnaha in meel lagu qarsoomaan la arag oo dadku inuu naxal in la helo in loo baahan yahay marka sidaa la socoto dee maanta iyo shalay iyo waxaa socday maaragtay kulamo oo madaxweynaha farmaajo iyo qolada beesha caalamku ay lahaayeen ee jira beesha caalamkana ujeedadoodu waxay ahayd inay mataqaanaa ay ku cadaadiyaan in doorashadii si loo qaba lahaa kolley waana soo arkeen qolooyinkii kale oo dowlad goboleedyada musharaxiinta way soo arkeen marka hadda waxaad moodaa qolada hadda roolka in wax la qabato hadda maaragtay doonaysa oo la dheecyada ku cadaadinaysa inay tahay beesha caalamka marka kolley shirkaas kabacdina waxaa ka soo baxay in macnaha farmaajo madaxweyne farmaajo uu soo jeediyey in shir bisha koodeedaba ilaa saddexdeeda in lagu qabto dagaalada dhuusamareed oo ay isugu imaanayaan maaragtay dadka iyo doolgooladada isugu imaanayaan kabacdina bisha shanteeda in labada gole oo baarlamaanka iyo aqalka sare in xamar oo shir watashi la isugu yimaado ilaa hadda intaas ayaa haddeer oo soo baxay
kale cusmaan dheere oo sii hadlaya ayaa waxa uu eedeymo kala duwan u soo jeediyey midowda murashaxiinta ee u hanqaltaagaya kursiga ugu sarreeya ee dalka uu haatan ku fadhiyo maxamed cabdulaahi farmaajo isagoonasan ka reebin maamulada looga arrimiyo garowe iyo kismaayo waa puntland iyo jubbaland saciid cabdulaahi deni axmed maxamed islaam axmed madoobe
xaqiiq marka laga hadlo oo iyadoo qofna la nabxaysan qofna jeclay horta marka koowaad doorashada heerkaa inay soo gaarto mas-uuliyadeeda ceebta ceebteeda waxaa iskale dowladda federaalka iskale guud ahaanteed xukuumadda oo madaxweyne ugu horeeya ayaa iskale horta marka hore dhibka kuwa federaalka horta mas-uuliyadda guud ay leeyihiin dhibaatooyinka durdhacaya rafaadkana waa la wada leeyahay dowlgoleeyadaa wax ku leh dadkan la yidhaha siyaasiyiinta mucaaradka sheegtaa wax ku leh macnaha soomaalida in dhibaatadan ay haysato cid walba qayb ay ku leedahay laakiin qaybta ugu weyn oo dibdhacaas qaybta ugu weyn wixii uu meel ku yimaada ma loo sino waxaa yeelo doona dowladda federaalka loo idmaday ayadoo inay doorasho xalaala waktigeeda ku qabato dastuurka howlihiisa inay dhamaystirto inay maaragtay ayay wax lagu heshiis lagu noqon karo inay la timaado taas mas-uuliyaddaas waxaa iskale dowladda federaalka made nimankaas waa de markii horeba dee waa la socotaay oo iyagu waaba isku dhacsanaayeen oo waxyaalo badan isku didan yihiin ayaa jira marka kolley taasucadda haddana waxaad moodaa on kamaanaas dadka dowlgoboleeda oo kale sidooda looga dhaqmayo leeyahay shirka kasoo qaybgala waxaa rabtaana ku sheegta kolley sidaas ayay ogtaa laakiin anu sida aan u malaynayo intaan iyaga ka aqaano xataa waxaa dhici karta shirkaas iyaga inay diidaanna way dhici kartaa oo runtii ay dhahaan maaragtay annagu shirkaas oo ninkaan ku baqa ma imaanayn inay yidhahdaan waa wax iska dhici kara calaa kulli xaal hadda si oon xariifnimo ah ayuu farmaajo hadda barnaamij u ciyaarayaa maaragtay walaada waxaa kasoo bixi karta laba mid in inta halkaas lasugu wada tago maca beesha caalamka in markaas ay kasoo baxdo shirki si u soco lahaa wax isla ogola inay kasoo baxdo waa wax dhici kara weye waxaa kaloo dhici karta laba arrimood oo kala dhici karta inaanba hadda shirkaas laga wada qeyb gelin haddii matala sidooda ay diidaan kuwa hadda nimankaas labada laan oo hadda jubbaland iyo puntland oo kale hadday diidaan meesha isugu tagaan guud laawen iyo lafta gareen iyo iyo qoorqoor iyo farmaan hadday isugu tagaan wax badan oo isbedelaya ma laha marka maya maya maya maya horta iyaga marka koowaad horta markay qofkooda wax iska dalbado iyaga mandate ugu dalbanaya yes iyaga mandate ma laha dowlad goboleedyo weeye marka laga hadlayo shirkaana waxa weeye hogaankiisa dabcan waxaa iskale federaalka iskale marka iyagu inay kasoo qayb galaan oo ra'yigooda ka dhiibtaan oo ay halkaasi ku hadlayan xaq u leeyihiin ayagu shir in la qabto
si kastaba weli waxaa muran xoogan uu ka taagan yahay qabsoomidda doorasho hufan oo ka dhacda dalka soomaaliya waxaana beesha caalamka ilaa haatan ay wadaan saansaan isugu soo dhaweynayaan madaxda haatan isku haysata siyaasadda dalka oo maxamed cabdulaahi farmaajo ugu horeeya kuwaasoo si aada loogu dhaliishan yahay kursiduu haatan ku fadhiyo uu doonayo sida la sheegay inuu muddo kararsi sameeyo waxaana kowda febraayo ee sanadka laba kun labaatan iyo kow samareeb la sugaya inuu ka dhaco shir ay isugu yimaadaan madaxda dowlad goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kaasoo kowda febraayo ka furmi doona magaalada samareeb ee caasimadda maamulka galmudugga maamulka hiirshabeelle ayaa wada caburin ay ku hayaan shacabka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dhinaca kalena kacdoonka gobolka hiiraan ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhanaa maamulka hiirshabeelle kadib shacab laga afduubtay gudaha magaalada beledweyne ciidamada booliiska hiirshabeelle ayaa waxaay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxay xalay ku xidheen saddex dhalinyaro oo ka mid ah kuwa ugu caansan gobolka hiiraan sida la sheegay dhalinyarada xiray ayaa shalay waxay beledweyne uga qaybgaleen shirbeereed looga hadlayay arrimaha gobolka hiiraan kuwaasoo ay dhigayeen jabhadda xuud waxaana dhalinyarada saddex gaaraya haweeney ku jirtay xalay uga hoydeen saldhigga booliiska magaalada beledweyne lamaha ammaanka magaalada beledweyne weli wax faahfaahin kama bixin sababaha keenay in dhalinyaradaasi la xidho hase yeeshee afayeenka jabhadda jenaraal xuud oo la hadlay warqabadka simba ayaa waxa uu sheegay in dadkaasi loo xiray kadib shalay shir ay kaga qayb galeen hogaamiyaha waa shir ay kaga qayb galeen magaalada beledweyne kaasi oo looga hadlayay aayaha magaalada beledweyne jabhadda jenaraal xuud ayaa shalay shir waxay u qabatay dhalinyarada ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maalmaha waxaa socday waxa la yidhaaho aburis ee hirshabeelle waday qofkii hadlo qofkii facebookiisa wax ku qoro ayaa markaanba noocaasay waday haddana waxa markii hore waxaan arki jirnay wiil la yidhaha siyaasada u xiran yahay wiil la yidhaha saan u yahay hadda waxaa soo qiyataynaa gebdhii guryaha caruurtooda raashin korsanaa laga wato oo la yidhaha shalay awiilashaas aan la sawirneed taasaa nagu soo baxtay dhalinyaro badan ilaa saddex laba gabdhoodii wiilaa naga xiran welina beegtu waa socdo hadda kuwaas inanu ku ekaa duunina umalayno dad badan ay raadinaya saas kale waxaa keenay shalay dhalinyaradu way ka tashteen meel tageen ay fikireenay go-aankooda iyo fikirkeeday ay cabireen ra'yigooda marka taas baa keentay inaa go-aankii ra'yigooda markay cabireen in loogu bedelo xabsi loogu bedelo shiray magaalada shalay ku qabteen shirkii intii guudameeda aa tiri marka xabsiga loo taxaabo dadka darna magaalada laga qabtay gabadh iyo kaleetana guryahooda laga soo waday beledweyne hadda insha allahu tacaala magaalada gudaheeda qayb kamid ah soo galnay odayaasha dhaqanka hadda noo imaado nala fadhiyo koley anaga diyaar unaa dadkaas haddii lasoo day waayo waxaa isku reebanayno noo gimano ma jiraan meel hadda wax dambo la isku heray soomaaliya dhaqankeeda waxay naqeenay ninkaas siyaasada waxan haddii marba gebgii layska afduubanayo wax noo harama le hadda saacada ka hore ilaahdays waxay sheegtay in la jebdilay dhibaato loo geystay gabadhu sidaasay igu tiri inkastaan aan hadda goobjoob ahayn aan arag laakiin afkeeda igu tiri telefoon islaameed iga soo wacday laakiin wax caqli xiri noo yaala meel ku fadhiisanaa maba jiraanba marba haddii gabdhaha in hadda ilmahoodii caruurtoodii casho u korsana xabsiga loo taxaabayo wax wujiga magaalada noo yaala ma lahan laakiin hadda odayaashaa noo imaaday waxayna yidhaah inaa ka warsugeynaa dagaal dagaal waxaa isku reebanayna malahanba maaragt waxaa isku reebanayna malahan wax wejigo damboona dhex yaala malahan
dhalinyarada xalay lagu xiray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay ku soo aadayaan xilay la sheegay sababta u weyn ee xiritaanka dhalinyaradaasi timid kadib ka qaybgalka shir ka dhacay magaalada beledweyne inta badan ciidamada booliiska beledweyne ayaa waxaa u suura gashay inay bartilmaameed ka dhigtaan jabhadda uu hogaamiyo jenaraal xuud kuwaasoo isbedel doona sida la sheegay waxayna haatan ku guda jiraan baadigoob ugu jiraan sida warqabadka simbe iyo weliba idaacadda simbe ee warar hoose u heshay raadinayaan dadka ugu madaxa dheer ee maamulka uu hogaamiyo waa maamulka uu hogaamiyo jabhadda jenaraal xuud kuwaasoo la sheegay inay dhuumaaleysi ugu jiraan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan faahfaahiino dheeraada ayaa kasoo baxaya duqeyn ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka bakool oo ay dhowaan goodoongeliyeen al-shabaab faysal cabdi faarax ayaa faahfaahinta horkan haya warar dheeraada ayaa ka soo baxaya duqeymo cusub oo mar kale laga fuliyey deegaana ka tirsan gobolka bakool diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn mareykanka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in duqeymo horle ay ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka bakool waxaana duqeymahaasi la sheegay in laga fuliyey deegaanada kale ah ababeed iyo sidoo kale deegaanka garasweyne iyo sidoo kale deegaanka kale ee maroorgaabi iyo deegaano kale oo dhaca dhammaantood gobolka bakool duqeymahani ayaa waxaa la sheegay in lala beegsaday deegaano iyo xarumo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ah ciidamada howlgalka afrika ee mareykanka ayaa waxa oo kaashanayay saraakiil ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in saacadihii lasoo dhaafay ee duqeymo khasaare geystay ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka bakool saraakiisha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo duqeymahani faahfaahin ka bixiya ayaa waxa ay sheegeen in duqeymo cusub oo xalay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka bakool ay khasaare ugu geysteen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana ay ku dileen saraakiil iyo xubno ka tirsan al-shabaab waxaana ay intaasi ku dareen in ujeedka howlgalkani duqeynta ah uu ahaa sidii ay u wiiqi lahaayeen awoodda dagaalmayaasha al-shabaab iyagoona sheegay in duqeymahani ay sii wadi doonaan inta al-shabaab ay kaga saarayaan deegaanada dhaca gobolka bakool al-shabaab ayaa gacanta ku haya deegaano badan oo ka tirsan gobolka bokool waxaana maamulka koonfur galbeed ciidamada dowladda iyo kuwa mareykanka ee markaasi howlgallada u jooga gudaha soomaaliya amaba soomaaliya ka fuliya howlgallada diyaaradaha duqeymaha markii ay ka geysta ayaa waxa ay sheegeen in ay wadaan howlgallo dhowr ah oo ay ku doonayaan iyo qorshayaal kale oo ay doonayaan inay gacanta dowladda iyo deegaanada ka maqan ay dib ugu soo celiyaan deegaanada ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha al-shabaab shalay ayay ahayd markii maamulka koonfur galbeed soomaaliya war ka soo baxay ay guulo kaga sheegteen duqeybo habeen ka hor ka dhacay deegaan hoostaga degmada xudur ee gobolka bakool waxaana deegaanadaasi sha- habeen ka hor ay markaasi guulaha ka sheegteen maamulka koonfur galbeed soomaaliya ka mid ah degmada ama deegaanka lagu magacaabo een, ah, ma'moodow oo qiyaastii afartan kilomitir jira degmada xudur ee xarunta gobolka bakool
dowladda soomaaliya ayaa laga dalbaday inay gacanta kusoo dhigto hogaamiyaha maamulka jubbaland ee xubno daacadwa maamulka jubbaland iyo kenya oo isgarabsanaya ayaa waxay caburin afduub dilal iyo weliba qabsqabsi ka haystaan gobolka gado oo la sheegay in dhowaan ay filayaan in ay la wareegaan degmooyinka balax xawo iyo doolow oo ka wada tirsan gobolka gado maamulka jubbaland ayaa waxaa la sheegay in haatan ay wadaan saansaan ay kula wareegayaan gobolka gado oo ay ugu waaweyn yihiin magaalooyinka doolow iyo balaxaawo oo balaxaawo maalmihii u dambeeyay dagaal ay ku dhex mareen cabdirashiid janan iyo weliba ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugan cabdirashiid macalin gaas oo ah saraakiishii hore ee ciidamada dowladda kana tirsanaa oo haatan ah siyaasi aada u falanqeeya siyaasadda dalka oo la hadlay warqabadka simba ayaa waxa uu eedeymo kule u soo jeediyey hogaamiyaha maamulkaasi isagoona ku dhaliilay inuu wado kacdoonkanan ah gobolka gedo xilli dowladda soomaaliyana ugu baaqay in gacanta ay kusoo dhigto lana horkeena cadaaladda
marka axmed madoobe taariikh nololeedkiisa waa sidaas kenya xiriir lama laha laakiin hindiyaha soomaaliya lagu jarayo afka uu ku hadlaayo waa soomaali mandiqa uu ku hadlaayana waa soomaali caqaayadana soomaali buu ka yahay laakiin ijimada saaran waa nin ajnabi ah asalkiisuna tafree ah haddana kuukaaya ah codka uu ku hadlayo ee soomaaliga ah iyo rabitaanka ee kuukaayada ama uhuru kenyatta buu meesha hadda ku joogaa waad maqlaysay haddaan soo koobo hadalka waan badiyay aan u malaynayaa maninka kajuma sanadkii hadda tegay markii hadlaysa waa maqlaysay shalay ninkii hadlaayay magaciisi maayo ee kenyaanka u hadlaayena waa maqlaysay maninka kajuma waxay tili soodintaanada waa kuuyo barow kuuyo barow gobolka shabeellada hoose degmada baraawa ee geedka u jirtay sagaashan kilomitir u jirtaa ninkii daraad hadlaayena waa maqlaysay oo afka eh, cabdirashiid jeenan iyo qoladan muqawadiinta ah ee ku hadlaayay waad maqlaysay marka uu- walaal een, waa baryay si caddan laguma qadiyaa laguma qariyaa la yidhi waxaan kuu sheegayaa laakiin axmed madoobana ma qabsan doono gobolada jubbooyin axmed madoobana ma haysto jubbada hoose
dhinaca kale cabdirashiid macalin gaas oo sii hadlayay ayaa waxa uu sheegay hogaamiyaasha jubbaland iyo puntland ilaa haatan inay wadaan abaabulayaan ciidamo ay kasoo kala wadeen magaalooyinka garowe iyo kismaayo kuwaasoo lagu soo jeedo ama ay kusoo jeedaan gobolka gado si duulaan ay ugu soo qaadaan ciidamada halkaasi ku sugan ee dowladda dhowaan geysa dastuur culuska oo cirka iyo dhulka iyo badaba ka hubaysan sidaad ogtahay kenya lixdan iyo saddexdiibay xornimo qaadan dadkii xornimadeeda wax ka raadinaya baa ka mid ahayn ilaa maalinkaa weli dagaal meelna umaynan aadin dalna dagaal lamaynan gelin meel kalena maynan tegin yaa haysta kismaayo Een, marka xogta dhabta ah horta waa sidaas idinku saxaafad baad tihiin oo waxaa laga yaabaa inaad wax ka baydbaydhaan laakiin soomaalidu waxay tiraa ninkii runta ka bayda been buu u bareeraa marka ee, kenya gobolka ay haysato jubbada hoose waa laga xoreynaya axmed madoobana in intii lasoo qabto sharciga la horkeeno baan rajeynayna dalkan isaga qaariya ka jirin oo qori dhaca oo rinshada la qabto oo la cabeeyo aan soomaaliya lahayn yaa dawlada nuclear leh baan barqa ka rabnay cadaaladda ilaahay baan ku degnay qaybta ilaahay baan ku helnay macaadan laahi maanta oo soomaaliya jarama ay leedahay saraakiil dalka loo carbiyey ay leedahay tobanka jiho ee lagu dagaalamo saraakiil kala taqaana inta ay isu jiraan iyo inta isaga xidmaan iyo inta ay ku kala fog yihiin saraakiil taqaana annagoo leh in yaayow gafoor culus ay qabsato degmooyin soomaaliya ay leedahay oo ay haysato abadan ma dhacaysa adeertaasaan leedahay si kastaba gobolka gadow ayaa maalmihii u dambeeyey waxaa ka dhacayay isqabqabsi ku aadan ciidamada cabdirashiid janan iyo weliba ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugan xilli magaalada beled xaawo uu dhowaan ka dhacay dagaal aada u xoogan oo khasaare kala duwan geystay kuwaasoo jab xoogan uu kasoo gaaray ciidamada dowladda sheegtay inay tahay falaagadii weliba ciidamada kenya oo ay wehel ka dhiganayaan kuwaasoo weerar kusoo qaaday ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugnaa degmada balaxaawa ayaa warar saaka idaacadda simbe ay helaysa waxay sheegayaan inuu ka bilowday barakac kuwaasoo ay sameynayaan shacabka magaaladaasi iyagoo ka cabsi qaba in mar kaleu dagaal ka qarxo gudaha magaaladaasi guud ahaan waa nagintaa dhegeystayaal warkii subaxa waad kala socoteen raadiyaha simbe warka waxaa soo saaray halkaan idinkala socodsiinaya anigoo anas maxamed samanah alfaa farsameynaya cidda warka iyagu seega simbe news ayay dib uga daalacan karaan nabadgelyo
اهلا وسهلا سام warniyo goormaa timid dibidaan ba kugu ogaay انا شلي امن shal maa timid Ah.
alxamdulilah مرقى حالي راديا دار haye وحنا مقلا سيمبا ووريجها سيمبا سيمبا ذا محبن يوم idaacad buu waaye siinba aliira magaceeda سيمبا اللي واحد واي saca codkeeda laga kasaa weyninka sasa simba nakuja raadiyo simba waa idaacad islaamkii ummaddaas u dhexayso ujeeddada guud iyo abbaartay ku shaqaysana waa astaan nabadeed